الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون walaalayaal waa dariskeenii afraad ee aynu kaga warramaynay suuratu lfaatixa suuratu lfaatixada ama suuratu alxamdu aynu kaga warramaynay iyo fadliga iyo asraarta ku dheehan waa barakaadka ilaahay suuratu lfaatixa geliyey oo runtii daraaso badan iyo fikir badan iyo dhugasho badan u baahan suuratu lfaatixa barakaadka ay leedahay waxaa ka mida walaalayaal in ilaahay subxaanahu wa tacaala sida xadiisulqudsiga uu nebi moxamed ka warinayo ilaahay casa wajalla uu ku sheegay xadiiskaasna imaam muslim raximahu llahu tacaala uu ku soo saaray kitaabkiisa saxiixaha waxa uu yidhi ilaahay qasamtu salaata salaada waxaan u qeybiyey asala waa inagii soo sheegnay magacyada suurat lfaatixa ay leedahay waxaa ka mid ah asala marka ilahay wuxuu leey suurat lfaatixa oo suurat salaa la yidhaahdo waxaan u qeybiyey aniga iyo addoonkayga aniga iyo qofka addoonnimadayda qiray ayay u kala qaybsanta xadiidku waxa uu leeyahay faida qaala alcabdu hadday ka bilaabmaysaa faida qaala alcabdu alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin dhegayso markuu halkaa ka bilaabo o alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin yidhaahdo ayaa ilaahay uu u jawaabayaa markaasuu leeyahay waa uu i ammaanay addoonkayga ilaahay wuxuu leeyay waxaas u kala qaybiyey oo laba barnaamijin bay ka warramaysaa weeye waxay u kala qaybsan tahay anigoo ilaahay macbuudka ahaaya iyo addoonkaygii i caabudayay aniga ayay noo kala qaybsan tahay waa qayb iyo qayb subxaan allah suuradda aayaadkeeda hore markaad u fiirsato ilahay bay gaar u tahay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan اraxiim maliki ywmi اddiin iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin inta dambe ihdina siraada almustaqiimna addoonka waa arrimihiisii inta hore suuraddu waxay soo bandhigaysaa ilaahay weynidiisa ilaahay rabbinimadiisa ilaahay ilaahnimadiisa ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa wax ka mid a oo kuwii ugu layaabka badnaa ka mid a ayay soo bandhigaysaa waxay soo bandhigaysaa awoodda weyn ee ilaahay leeyihi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alxamdu waa mahad waa ammaan ilaahay la ammaanayo lilaahi ilaah uluuhiyadiisa iyo inuu ilaah yahay oo uu isagu afyo aakhraba ka taliyo ayay soo bandhigaysaa rabbi alcaalamiin rabbinimadiisay soo bandhigaysaa rabbi waa maxay macnaheedu almudabbir waa ilaaha arrimaha oo dhan maamula almuslix waa arrimaha oo dhan ka wanaajiya asayid waa ilaaha sayidka ah iyo macaanida ay rabbi leedahay waa rabbeeye ilaahay rabbinimadiisa ka wax rabbaynaya ee arrimaha toosinaya ee isku hagaajinaya ee i sayidka ah ee ilaaha i ah ee caalamka oo dhanna ka taliya ee cid kale aanay la lahayn waa rabbigay waanan u mahadnaqaya waanan ammaanaya wey intaasu quri kuu day markaasuu asmaadii ilaahay jala jalaaluhu ee raxmadda iyo naxariista iyo dhibirsanaanta iyo dabacsanaanta ifyo akhraba tusaysay ayaa haddana ilaahay uu ku xidhay markaasaa addoonku wuxuu leeyay alraxmaan alraxiim ilaaha naxariista badan ee gaal iyo muslimba u necmaynaya ee naxariistiisu ay caamka tahay alraxiim raxiimu bilmuuminiin ilaaha muuminiinta si gaara ugu naxariisanaya aakhiro markaasaa wuxuu leeyay maaliki yowmi ddiin lahaansha iyo mulki cid iska leh maalinka qiyaamaha cid sheegan kartaa ma jirto oo aan ilaahay hahayn adduunka haa qaar badanoo wax sheegtaa jira anigaa leh waxaa anigaa iska leh anuu ii sugnaaday laakiin aakhiro cid ilaahay ku haysataa ma jirto maaliki yowmi ddiin addiin huwa aljaza addiin huwa alxisaab maalinka qiyaamaha ilaha iska leh ee cid ku haysata aanay jirin marka aakhiro la tago xisaabtii cidi kuma haysato abaalkii cid kuma haysato aakhiro cidi kuma haysato qiyaamaha isagaa iska leh maanta cid ku haysataa ma jirto laakiin adduunkii haa qaar baa sheegan jiray oo in ay iyagu wax leeyihiin ama xaqa ilaahayba mararka qaarkood ku dambaabaya alaysa lii mulku misra wa hadihi lanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiriin buu fircoon lahaa anigaa wax leh laakiin maanta cid ku haysataa ma jirto liman ilmulku lyowm lilahi lwaaxid alqahaar maanta yaa iskale mulkiga iyo lahaanshaha oo dhan cidi u jawaabi mayso ilaahay baa isu jawaabaya ilaahay oo qura iska leh addoonkii markaa wuxuu leeyahay addoonkani ilaahu adaa mahad iskale ilaahu adaa ii rabbi ah ilaahu adaa ii ilaaha ilaahu adduunkan adaa ka taliya ilaahu qiyaamaha aan xaggiisa u soconnay iyo aakhira iyo xisaabta iyo jazaagana adigaa iska leh adaa raxmaano raxiima ilaahu adaa kuu wada sugaya markaasaa wuxuu ku soo ururinaya iyaaka nacbudu wa iyaaka xaqi ilaahay iyaaka nacbud adiga oo qud ah ayaan ku caabudaynaa cibaado waxaa iska leh waalcibaadatu ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaa waa magac soo ururinaya wax alle wixii ilaahay uu jecel yahay qowl ha noqdo ama ficil ha noqde adiga cibaado iska laa cid kala siin maayo cibaado inta ay ka leegtahay cid kale oo xaqeedana ma jira adiga unbaa leh adiga unbaan ku siiyey cibaado meel kala marin maayo aniguna waxaan bilaabayaa markaa dalabkaygiie waiyaaka nastaciin adiga unbaan kaalmo kaa dalbanaya baahana yar baahan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaasaa wuxuu bilaabayaa ducadii maxaad ilaahay ka doonaysaa ilaahay waxaan ka doonayaa ihdina siraada almustaqiim jidka toosan inuu igu haroonaya jidka xaqa ah jidad badan baa jira oo leexanaya oo dariiqii hanuunka aan kugu kaa leexinaya ka toosan ayaan doonaya hanuunkaad doonaysaa waa noocee hanuunkaan doonayaa waxa weeye hanuun ilaahay i waafajiyo khayr oo dhan kaa isagaa gacanta ku haye waxaan doonayaa ka caddaynta iyo bayaanintana in ilaahay ii furo ilaahow labada hanuunba hidaayat lirshaad wa hidaayat tawfiiq labadaba isii buu leeyahy jidkeedana ilaahu ii fududee markaasaa waxa uu leeyahay jidkaan doonayaa waxa weeye jidkii inta wanaagsane ay martay ee aduu khayrka aad ugu nicmaysay ee diinta aad ku galladaysatay oo ah min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaai wasaalixiin ambiyadii iyo kuwii ilaahay diintiisa u dhintay iyo kuwii saalixiinta ahaa ambiyadii kuwaasaan doonaya jidkaan anugu bahdaan doonaya inaan ku biyo ee ilaahow aan kaa codsanayaa inaad xaggooda i mariso ila axsaab baa jirtee xisbullah wa xisbu shaydaan ilahay baa qur-aanka ku sheegay anuu bahdaan doonaya inaad raacisaa waa bahda nebi muxamed iyo ambiyadu ay hogaaminayso taasuu ilaahay ka baryaya bahna waxaan doonayaa inaad iga fogayso hayri almaqduubi calayhim wala daaliin ha i marinin bahda loo cadhooday iyo kuwa lumay waa yahuud iyo nasaaro iyo kafaro jidkooda haymarin kuwa waan ku lumaya kuwaa dariiqa biixdan qabsanaya dabadeedna cadaab iyo naar ayay ii horseedaysaa bahdaan doonayo inaan ka dhex muuqdaa waa bahda adigu aad jeceshahay bahda aad iga ilaalinaysaa ilaahayow een ku leeya iga badbaadi waa yahuud iyo nasaaro iyo ciddii la mida inaad iga leehiso inagoo suuratulfaatixa dib u bilaabi doonno walaalayaal intaasi ay tahay muqadimihii hordhac suuradda ah ayaa inta hore waa ammaan suuradda inta dambena waa duco culimmadu marka ay halkaa ka hadlayaan waxay yidhahdaan markaad ilaahay baryayso suuratulfaatixa waxay ku baraysaa habkaad ilahay u baryayso habkaad ilaahay u baryayso ilaahay markaad doonayso inaad barido horta mahaddiisa ku bilow asmaadiisa magacyadiisa ku bilow ilaahay wanaaggiisa iyo khayrkiisa sheeg markaad ilaahay ammaanto ee aad ilaahay nimcadiisa iyo sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa rabbinimadiisa ilaahnimadiisa aad intaa sheegto ayaa dabadeedna ducada la bilaaba mar walo duc ka qaado habka loo ducaystaa laga bartaa suurat lfaatixa ilaahay markaad baryayso ammaantiisa ku bilow ilaahay sifooyinkiisa wa wanaagsan soo bandhig walidaalika markaad u fiirsato suurat shucaraa nabiyulaahi ibraahim calayhi salaam markuu doonayo inuu ilaahay baryo horta ilaahay awoodihiisa ayuu ilaahay soo bandhigay ee isagoo aan isaga mooyaane cid kale aanay gacanta ku hayn waxaa ka mid ahay alladii khalaqanii fahuwa yahdiin wاlladii huwa yuطcimunii ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين آيدي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلهي أبو ريمي أي حنوني وإلهي قودية أي ورابني وإلهي الدلية أي نوليني waa ilaahaan ka rajaynayo inuu dembigeyga dhaafo maalin baa soo socda maalinkaa khatartaa markuu duco markuu ilaahay sidaa tilmaamihiisii wanaa iyo sifooyinkiisii ku ammaanay ayaa wuxuu rabbi hablii xukman waalxiqnii bisaalixiin markasi ducadii bilaaba wajcalnii min warati jannati naciim waqfir liabii innahu kana min aldaalin wla tuqsinii yowma yubcaثuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim waxaa laga baranayaa in ilaahay sifooyinkiisa iyo ammaantiisa markaad ilaahay baryayso horta marka hortaa kusoo bilow sunnadu waxay noogu dartay markaad ilaahay baryayso salliga nebiga raaci sala allahu calayhi wasalam ma hadda ilaahay salliga nebiga dabeedna baahidaadi sheego salligii nebiga suurat alfaatixa markaad eegto xataa inkastoo salligii lagu sheegin laakiin ancamta calayhintii nebigiibaa ku jira kuwa loo niceeyey mina nebiyiintii baa ku jirta kuwaad raacayso idil ahay ilaah kuwa ay raaci sidaas darteed walaalayaal suurat lfaatixa suura sahlan maaha aamiin baad markaa haddana odhanaysa oo dadkii waa sunnada nebigu caleh waxay noo jidaysay in iimaankii akhriyayey iyo maamuunkii ku daba tukanayay labaduba ay aamiinta mar isla helaan si ay u waafaqdo aamiintii malaa'igta iyadana oo diyaara sida loogu dhawaaqayo aamiinta iyadana inaynu iska saxnaa waa mid meesha ku jirto dadkeenu imanka markaad wala daaliin tiraado waxa ay aqlabkooda yidhaahdaan aamiin bay yidhahdaan waana qalab saamka loo aan u akriyo waa qalab xataa waxaa waaye aad ka hubsataa aad odhanayso waxay ka dhigan tahay markaad ilaahay soo bariday ilaahu jidkii hanuunka ilaahu jidkii toosnaa igu hanuuni jidkii ambiyada kuwa loo cadhoobay jidkooda iga badbaadi kuwa aad ilaahu baabiyaysay kuwa haymarin markaad ilaahay soo bariday ayaa waxaad aamiin macnaheedu waxa weeye ismu ficil amar bimacna istajiib ilaahayow iga aqbal allahuma istajiib ilaahu iga aqbal ilaahu iga aqbal ducadaa aan baryo ilaahow iga aqbal ducadaa aanu baryayno ilaahu naga aqbal macnaheedu saasay u dhiganta haddaad markaa miinkaad carabka ku adkayso waxay ka dhigan tahay wixii waxaan ahayn baad ku hadasha oo waxaa la doonayaa markaad ku dhawaaqayso inaad tahdo aadaad jiidida aad jiidayso waa dhib ma leh haddaad soo gaabisana dhib male aa aad tidhaahdo aamiin haddaad tidhahdo waa sax aamiin laakiin waad kordhisaa ilaa lix xarakaya culimmada qiraacaadku jiid waad waxoog aad jiidana waa sax taa hore kama hadlaya hamsada ama alifta miimkan dambaan ka hadlaya miimkaa markaad akhriyayso miimkaa markaad akhriyayso khafiif markaaba dhaaf ha ku ekaani aamiin ha odhan miimka dhaaf markaaba oo dheh aamiin ama dheh aamiin miimka khafiif ilaa lisaanteen baan malanaya kamadaasi dadku aad bay u qaldaa markaa u fiirsada miimkaa iska ilaaliya waa kelmadaad wada fahmi karaysaan miim baa markaaba gaad markaasay noqonaysaa haddii kale waxay noqonaysaa qasad iyo ujeedo iyo waxa weeye macno kale isu bedelaysaa olalayaal halkaasaynu kasii wadi doonaa suurat alfaatixa laba kelmadooda oo kooban oo aan mawduuceenna khusiin ayaan ka dabageynaya mid waxa weeye walaalayaal dee dalka wax had iyo jeer ka socda waa inaynu wax ka nidhaahdaa cala alaqal wax ka soo gelinaa waxaa dhibaatooyinka dalka haysta ka mid a wayna haystay mushkilatu ceel afweyn dhibaatooyinkii ceel afweyn ka taagnaa ee sheekh iyo shariifba la isugu tegay in waxba loola hadhin ee haddana ilaahay aan tawfiiqdii ummadda aanu siin ilaahay tawfiiqa ha siin maalmahan waxaynu maqlaynaa laakiin ilaahay idankiina waxaan rajaynaynaa markii ugu dambeeyey inay noqotee in heshiis dhacay dhiigga daadanaya hooyada ooyeysa ee ee ku dhacaysa sawjla-aanta ubadka yaryar ee agoomoobaya waa waa waa waa dembi iyo macaasi waxbaa ka dhalanaya cuquba ka dhalanaysa wayna dandaysaa mid diin ahaaneed iyo mid dannimo ahaaneed labadaba wayna dandaysaa maalmahan waxaynu maqlaynaa runtii walaalayaal in heshiis dhacay maxaa inaga inala gudboon inaynu ad halkaa ka wado koow iyo inaynu ducayno tawfiiqa ilahay baa haye ilaahow taa dabkaa naga bakti baynu leenahay ilaahu dabkaa naga bakti ilaahu dabkaa naga bakti ilaahu dabkaa sidaa ay ku heshiiyeenna ilaahu rabbi oo ugu dhammeed ee ay telefishinada iyo warbaahinta la soo hor istaageen ee ay yidhahdeen arrinkan waa dhammeey ilahu tawfiiqiisana si adaa siin kareen dembigii dhacayna ilaahu iyaga iyo annagama naga dhaaf taasi waa taa qodobka labaadee jira waxa aynu maqlaynaa maalmahan walaalayaal fatahaado dhacay iyo dhibaato ummad ka mida ummadihii muslimiinta ee magaca soomaalida soomaalida walaalahiina dhibta gaadhay aynu runtii maqlaynaa arrimaha siyaasadaha iyo mushaakilaadkan caalamulislaami haysto ka kulli iyo arrinta islaamnimada iyo walaaltinimada iyo isu naxariisashadu way kala duwan yihiin umbado la qarqiyey ayaynu imaka daawana waa la qarqiyey markaa daawataan imaka idinkaaba arkaya waxaan aada u xasuusta markaan imaka daawado tiifiyada daawado waxaan arkayaa waqiila yaa ardu bilaci maa'aki wayaa samaau aqdici waquba almaau wqudiya almru wastawat cala aljuudiy waqiila bucdan lilqowmi alaalimiin ummadaha la hafiyey sida qur-aanku u sawiro biyahan lagu soo furay ee ilaahay ku soo daayey ee masaakiintaa ku habsatay waa imtixaan iyaga la imtixaamay waa imtixaan intaasoo kun oo qoys in iyaga oo soo toosay saaka in galabtana ay meel ay tiibsadaan iyo meel ay ku hakadaan ay waayaan oo ay ka cararaan buuraha u carnaaniyo iyo meelaha ay ku badbaadayaan runtii oo ay raashin beereen oo ay guryo beereen oo silic iyo qaxootinimo ay u bilaabantay ninka dhibta soo arkay aad buu dareemaya qofka dhibta soo arkay unbaa dareemaya iminka dhowr jeer midda abaar aynagu dhacay aniguna dhowr jeer laba kun iyo tobankii markaan wixii hore iska daayo abaar baa inagu dhacday kooban waxbaynu waynu isu qaylinoo dadka waxbaynu tarnay dadkeenu markaynu isu iskaashanay laba kun iyo koob iyo tobankii ayaa abaaro koonfur ka dhaceen dadku waxay moodaa marka siyaasadda iyo isu naxariisashada labadaasay isku qaldaan laba kun iyo koob iyo tobankii ayaa layihi abaaraha ka dhacay koonfur aan gurmano dowladii shacabba waa isugu tagnay iyadoo weligeed aanay dhicin inta laysu saaciido dayaarada laysu qaado kumanaan kun oo dooro laysu qaado ayaynu halkan ka qaadnay anuu guddigii berigii qaaday an waxaan tegey ama aan weliga dhadhaad baan ka degay kenya ayaan u qaaday iyagoo bakteeye oo saddex sanood roob nagula duweyne dadkii guddidii xaggaa tegay baan aha waa yaabeen hada dadka marka siyaasadaha iyo waxaa la isku haysta waxay moodayaan hayaa tanna maxay ahayd bay odhanaya oo dadka waxbaa iskaga qaldan walaaltinimada islaamnimada isu naxariisashada maalinkiina masaajidkeenan kaga dhawaaqnay masaajidkeenana ugu horreeyey meel malaa lagaga dhawaaqo guriga somalilan subaxnimadaa inagu aynu ku dhawaaqaynay ayuu ordoqaano ka soo degay muqdisho isigoo isaguna turkiya ka soo gurmaday waxaanu ku kulannay annagoo wadna maalmihii aan sii ligeynanilaa an lix boqol oo kilomitr baanu nairobi dhaafnay ayaa inta hay-adood ee ama muslima ama aan muslim hayn ee gurmanaysay ee dadkaa u gurmanaysay baanu la kulannay laba kun iyo lix iyo tobanka iyo toddobiyo tobanki haddana abaari nagu dhacday innaga xaggeena iyaguna koonfur waxaa laynooga keenay iyaga oo socda oo wafd culusa ayay halkii inoogu yimaadeen iyaguna waa nasaacide imarka waxaa dhacday arrintaa bered weyne waa arrin culus marka ma tifigi mid daawan karaysa waxaa iyadana imanka la yidhi hala saacido oo maalmahan runtii iclaamka iyo tifiyada iyo aada looga soo oo qolada weliba ay aada u soo dadaaleen oo qolada jambarka ama rugta ganacsigu ay dadaal badan sameeyeen oo la yidhi dawladii shacabba waa la isugu tegaya taana waxaan idinku baraarujinaya ciddii ka qaybgeli karta balaayo ilahay kaaga xijaabay balaayo ka qaybgala waxaa la soo dejinayaa oo la qori doonaa bahalada meelaha wax lagu hagaajinayo waxaad ku dari karto ku dar maxay tahay markaad arrinkaas samaynayso ilaah dhibtaa ilaah dhibtaa haysta masaakiinta ka dulqaad kow iyo laba ilaahu annagana naga hay ilaahu annagana naga hay oo masaa'ibtaasi annaga horey noo soo martay waanu ka damqanaynaa ilaahu iyaga ka dulqaad ilaahayow annagana naga hay muslimkana belada ka hay waa balaaya xijaab waa difaac aynu samaysanayno labada arrimood baan runtii baraarujin lahaa uma saluu wslimuu cla rasuuli اllahi salى اllah alayh wslm imtihaalan liqowli اllahi tabaaraka wtacala ina allaha wmalaa'ikatahu yusaluuna clى اlnabiy ya ayuha اladiina amanuu saluu عalayhi wslimuu tasliima allahuma sali cla muxamadi wcla ali muxamed kama salayta cla ibrahima wcla ali ibrahima inaka xamiidu majid allahuma barik cla muxamed wcla ali muxamed kama barakta cla ibrahima wcla ali ibrahima inaka xamiidu majid warda allahuma can khulafaa'ihi اlarbca abi bakri wcumar wcuثmaan wcali wcasaa'ir الصaxaaba wman tabicahum bإxsani ilى ywm اddiin wcana macahum bfadlika wmanika wakaramika wإxsanika ya arxam الraaximiin اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يسر لنا أمورنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم نجنا من عذاب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين